asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe sheekooyinkeennii joogtada ahaa qayb ka mida waxaana xubnaheennii murtida maanta ee aan sida joogtada ah halkan uga soo jeedin jiray aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinteennii aan ka soo dhex miiri jirnay ama aan ka soo galshamiiri jirnay afkeenna hooyo si baldadkeenna ayaa ugu soo gudubto xubinteennan maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi waagii ololaha uu waday xayle salaasi saaad u og tahayba taariikhda soomaalida waxay inoo sheegaysaa xayle salaasi ayaa gobolkan ee ogaden riijin loo yaqaano dadkuna hadda ay kilalka shanaad dhahaan ayaa waxa uu ololo ka bilaabay xayle salaasi ee xiliyadii konton iyo sideeddii ilaa konton iyo shantii ilaa lixdankii ilaa lixdan iyo labadii ololo aad u xoog badan ayuu xayle salaasi dhulkaas ka bilaabay qorshayaasha uu keenay waxaa ka mid ahaa oo uu dadkii deegaanka ah kula talinhayey aan isdhexgal samayno isdhexgalka aan samaynaynaana ha noqdo mid aan gabdhaha kala guursanno oo aan xidhidno inaan gabdhaha kala guursanno oo aan xidhidno idinkuna gabdhahanaga guursada axmaarada ah idinka soomaalida gabdhihiina halaydinka guursado sidaas qorshaha noocaasa dadka aan isdhexgelin ku samayna waa ummad marka la bedelahaya ama la walaaqayo dhaqankeeda iyo diinteedaba meelaha laga soo galo ayay ka mid tahay oo ilaa iyo maanta isdhexgalkaas waa inagu socdaa gaaladuna ilaa iyo xilliga rasuulku joogay sal alla alay slam waa waday waxay daysayba ma aha waana dhaqamada iyo meelaha ay dadka wax magaratada ah ka weerarto haddii ilaahay idmahayo raggii aaggaas jooga ee suldaamada iyo isugu jira ugaasyada iyo iyo horjoogayaasha qoysasku dee rag dhagala ma ahayn rag dhisan oo maskixiyan iyo caqli ahaan iyo dadnimo ahaan iyo raganimo ahaanba udhisan oo noolnool oo aan quluubta ka dhimanin oo aan ahayn siyaasigan dhusuqa leh ayay ahaayeen raggii iyaga ahaayeen noocaas ahaa qayb ka mid ayaa shirtay markaasa waxaa leeyi warkaale horta xilli salaasi qorshahan uu wado wuu inagala shiri rabaa wuu inoo imaan rabaa maxaan ugu jawaabnaa maxaan ka dhahnaa baa leey markaasaa nin ugaas ahaabaa soo booda wuxuu yidhi yo way fududahay saa le haye waxaan dhahaynaa buu yidhi annagu gabdhahanaga yarad baan ka qaadanaa axmaaradu horta caanaha geela ma cabto hilibkiisana ma cunto inta badan haddayna islaam ahayn kuwada gaalada hilibka geelana ma cunaan caanihiisana ma cabbaan sidaa darteed axmaarada hadda inoo imaanaysana islaan ma uhuy waan xujaynaynaa maxaan ku xujaynaynaa waxaan ku xujaynaynaa waxaan dhahaynaa xayli salaasow annagoo gabdhahanaga yarad baan ka bixinaa waa kow yarad ayaan ka bixinaa geel baan ka bixinaa yarad ahaye waa kow geel ma noo haysaayo geel ma tabcatida beereley baa tahay sakaraad eh geelba melihide haddii aad gabadhna ka guursa annagu haddaan gabadh kaa guursana yarad kaan bixinayna geel baan bixinayna adugu haddaan gabadh kaa guursanna maxaad bixin annagu geel un baan rabnaa laba gabdhood wax isu dhigma in laga bixiyaa la raba taasu geel kalana bixa waa inaad taanadana geel ka bixiso geelna ma dhaqatid oo waa is ognahay way ogyihiin inuu beereley yahay ma ogtao dad iska war hayo wy haa intaa un baan dhahaynaa sidoo kale inta waxaan dhahaynaa annaga gabdhaha annagu xeer bay leeyihin haddii la doono gabadha la qaraaca xitaa oo la jafo oo la uleeyo xoolaheeday raacataa xoolaheeda ayay raacata gabdhahaagu xoolaha ma raaci karaan oo geela laga bixiy ma maali karaan ma lisi karaan ma haneedi karaan waa maya iyana xayli salaasi ma yeeli kara xayli salaasi markuu nimankii la kulmay qorshihii noocaa uu kala kulmay isagii guddidii uu watay waxay noqotay marka in aynaan maaragtay gabdhihiisuna ayna geel raaci karin isaguna uusan geel yarad ah bixin karin sidaa darteed inoo kala daa gabdhaha taas ayaa middaa iyada ana la hor dhigay waxayna ahayd xaajo aad iyo aad ragga keenay ay ahayd kuwa gungaada weliba siyaasiyiin caalami ah u qalmay fakar ka soo fulay ayuu ahaa waana xubin ilaa iyo maanta taagan oo ay og yihiin axmaaradu inayna xoolo dhaqanin ee ayna gabadh ay kaa guursadeenna yarad ka bixin karin isku dhaqanna aanna ahayn iyo isku xoolo midnaba ujeeddadu intaas unbay ahayd mahmaana maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi geedkii orod lagu fuulay orod baa lagaga soo degaa geedkii orod lagu fuulay orod baa lagaga soo degaa